xafiiska nairobi intii uu furaa hawada soomaaliya oo ka bilaabatay wadanka india hawada soomaaliya ay maamusho ka bilaabatay india mumbay waxaa ka jiray diyaaradaha dhibaatooyin ayaa ka jira oo laisma maqli jirin waxaa jiray theory badan oo socotay muddo aada u dheer oo ah in dhinacaasi wixii jira waddamo kale lagu wareejiyay si ay u maamulaan marka arrintaasi waxay waxay keentay inaan dadejinno qalabka rakibaadiisa si qalabkan cusub ee casriga ah ay oga baxda cabashadii ahayd la isma maqlayo diyaaradahu riski ayay ku jiraan alxamdulilah taas mar haddaan ka baxnay hawadii soomaaliya ee la kala qaybinaya lagu soo qori jiray newspaperada iyo iyo warbaahinta laga sheegi jiray meesha ayay ayay ku ekaatay marka arrintaasi oo arrin